dowladda federaalk soomaaliya ayaa kowdii bishan oktoobar bilowday markaasi dhaqangelinta amar ka dhan ah ka ganacsiga bacaha oo dhibaato xoogan ku haya deegaanka iyo xoolaha waxaana dalka markaasi laga mamnuucay in la soo geliyo bacaha balaastiga taliska booliska gobolka banaadir oo ka duulaya dhaqangelinta amarkaasi lagu joojinayo ka ganacsiga bacaha ayaa sameeyey howlgallo markaasi ka dhan ah dadka ka ganacsanaya bacaha ayaa soo qabqabtay ganacsato markaasi lagu eedeeyey in ay ka ganacsanayeen bacaha sida uu warbaahinta u sheegay ka booliska soomaaliyeed bismillahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan ku wargelino waxaan ku celinaynaa mar labaad in awaamiirtii ka soo baxday wasaaradda deegaanka ee ahayd in la mamnuucay bacda sidii la rabay loo hirgelinin oo aan rabno inaan awaamiir kale dul dhigno kow wasaaradda deegaanka oo aan mahad celin ballaaran u jeedinayno waxay soo saartay sharci mamnuucaya in la isticmaalo isticmaalka bacyaha noocyadooda kala duwan isticmaalka bacda noocyihiisa kala duwan waa la mamnuucay maadaama deegaanka iyo dadkaba aysan u lahayn wax faa'iido ah oo ay caafimaad daro keentay oo ay xoolihii iyo dhirtii intaba baabi'isay wasaaradda deegaanka oo arrinkaa ka duulaysa waxay soo saartay shuruuc ku aadan inaan la isticmaali karin bac nooc walba oo ay tahay